su-aasha lixaad maa hiya shuruudu nouciya aljihaad adalab waddifaac labada nooc ee jihaadku uu kala leeyahoo mid mar gaaladii la doonaayo iyagii oo la raadsanayo marna aan iska difaacayn oo iyagu ay noo yimaadeen mid walba shuruudiisu maxay tahay buu leeyahay de ahlu cilmigu taa waa ay ka hadleen oo shuruuda jihaadka ahlu cilmigu waa ay ka hadleen waxaa ugu horeeya in maaragtay qofka jihaadaya ahi uu mukhlis yahay ila maadaama jihaadku uu cibaado yahay waa in ikhlaas lala yimaado sida camal walbaba ugu baahnaa ikhlaas oo haddaan alle loola jeedin wixii wax faa'iidaa oo laga helaayo ma laha marka waa in niyadaadu ay hagaagsan tahay rasuulka sal l slm waxaa la weydiiyey nin baa maaragtay geesinimo u dagaalama ninna xamiyo iyo aana iyo wax noocaasoo kale u dagaalamaya iyo anafo midna istustus buu u dagaalamaya waxaa la yidhi marka kee jidka alle ku taagan wuxuu yihi rasuulku sal ly slm man qaatala litakuuna kalimatu llahi hiy alculya fahuwa fi sabiili اllah qofkii dagaalama oo gaalada la dagaalama iyadoo maarata qasadkiis uu yahay in kelimada alle ay kor noqoto kaasaa fi sabiili اllahi ah marka waa in niyaddii la hagaajiyaa inama alacmaalu binniyaat yuu yihi rasuulka sala اllah alay slam acmaashu waxay ku ansaxdaa oo ay faa'iido ku yeelataa marka maaragtay niyad wanaagsan ay jirto xaadir ay tahay wa inamaa likuli imri'in maa nawa qof walbana wuxuu leeyahay wixi uu niy niyoodo unbuu helayaa waa in sidoo kale la fiiriyaa masaalixdii iyo mafaasidii kelimada alleh in kor loo qaado maadaama maaragtay jihaadka loo jideeyey qofkii dagaalka uu dagaalamaayo waa inaanay noo keenin in cadowgii uu nagu nagu tasalludo oo uu marka marmarsiyo noo helo uu nagu dulmiyo ila waa naga xoog badan yahay oo aanu sabab qofkii u noqonin in dadka shareecada ay ka fogaadaan oo qof walboo maqla diinta islaamka uu marka ka cararo oo uu aqbali waayo marka waa in maslaxadii sharciga ahayd la fiiriyaa tan saddexaadna waa maxay in qudro loo leeyahay awood loo leeyahay cadowgii lagula dagaalamo haddii muslimku marka aanay qudro lahayn inay marka dagaal galaan uma banaana waa in qudro la helaa oo rasuulka sal ly slm waqtigii lasoo saaray dee horeba kama jihaadin rasuulka sal ly slm bal dagaalka waa loo diiday rasuulka sal ly slm iyo muslimiintaba kufu aydiyakum baa lagu yiri wa aqiimu salaata oo muslimku marka ma lahayn maaragtay dowlad ma aanay lahayn awoodooduna awoodda cadowga u dhiganta ma aanay ahayn marka haddii ay dagaal la geli lahayn cadowga taa waxaa dhici lahayd in marka gaaladu ay si foolxun muslimkii marka u laayaan muslimiinta o dhan baa marka laga takhallusi lahaa khayrkii alla uu kusoo dejiyey nabigeenana sal ly slm meeshaasaa lagu waayi lahaa marka awoodduna waxay ku ku timaadaa xoolo iyo hob iyo maaragtay badam ahaanba allana wuxuu maarata muslimka uu faray inay awooddii diyaarsadaan wa aciduu lahum gaaladii u diyaarsada la dagaalankooda ma statactum waxaad awoodaan oo min quwatin oo xoog ah iyo birbaati alkhayli fardihii maarata la xiraayey oo jihaadka loo xiraayey turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum oo aad ku cabsi gelinaysaan cadowgiina iyo cadowga alle marka xoogga aad diyaarinaysaan waa inuu noqdaa mid macno leh oo cadowga uu ka cabsado sidoo kale waxaa sharti ah in la ilaaliyo ballamada muslimka iyo dadka kale ka dhexeeya marka in ballamadii la buriyo iyadoo jihaad la sheeganayo taasi ma banaana ballankii waktigii lagu jira haddii laga baqo cadowgii inuu kusoo weeraro dee waxaad leedahay ni ballankii khalaas waa waa waa u joogsada baad leedahay wa imaa takhaafana min qowmin khiyaanatan baa alla u yidhi fambid ilayhim calaa sawaa marka ogeysii oo adiga iyo ayaguba aad ku sinaateen ogaashadii in maaragtay cahdigii uu meesha ka baxay maahane iyagoon ogeyn yani ha khiyaanin alla wuxuu yihi awfu bilcuquud yani ballamadu waa in la oofiya awfu bilcahdi in alahda kaana mas-uula marka haddii maalan imaamka muslimiinta uu dad ammaan uu siiyo dadkii ka hooseeyey waa inay ixtiraamaan cahdigaas iyo ballankaas ibnu qidaama wuxuu yidhi yasixu amaanu limaami lijamiici alkufaari wa axaadihim ninka madaxda ahi amaan waa uu siin karaa gaaladii o dhan iyo mid midba sababto madaxtinimadiisu muslimka o dhan bay maaratay saamaysaa buu leeyahay taa waxaa daliil u ah wixii xudaybiye wakhtigeedii dhacay oo rasuulka sal ly slm nimankii qorayshayd yuu maaragtay la heshiiyey in muddo toban sana aan la dagaalamin iyadoo waxyaabaha lagu heshiiyey qaarkoodna muslimku ay dhibsanaayeen qof muslimiinta ka miduhu ma aanu banaysan inuu yidhaahdo suluxan imaamkii maaragtay yaa sameeyey ee anu ma aana samaynin saa darteed aniga ima saarna ma aanu dhihin ee imaamka laga wada dambeeyey jihaadkuna sidoo kale waa inuu imaam maaragtay hoostiisa uu ka dhaco oo haddii aan imaam laga hoos dagaalamaynin arrintu waxay noqonaysaa fawda cadowguna markaas waabuu nagu sii xoogeysanayaaba markuu meel loo noqdo waa inay jirtaa oo axkaamta jihaadkana ku ijtihaada oo wax muslimka munaasabka u ah maaragtay fiirisa wixii dhibaatooyin xoog la keenayo maaragtay aragta oo cadowgii maarata meelaha u muslimka kasoo geli kara maaragtay uga digta marka haddii imaamadii aanay markay jirin meeshii dee jihaad marka ma uu jiro imaamka waa lama horaan yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu marka alla uu yidhi infiruu yani haddii laydinku yihahdo yaa dhahaya dee rasuulkii baa dhahaya sal ly slama marka waa marka dadkii madaxda ahaa unbaa wax noocaas o kale dadka ka dalbi kara xadiidkii kaleo maarata isna saxiixeynka ku jiray ida stunfirtum wa ida stunfirtum fanfiruu buu yihi rasulka sal slam haddii maaragtay warkaalayoy iyo soo maaragtay dagaalka ka soo qayb galo ilaydin yidhaahdo dagaalka u soo orda baa layidhi yaa marka istinfaarka samaynaya ninkii madaxdaha samaynaya marka ninkii aan ummadda marka madax u ahayn de marka meesha boos uma banaana marka jihaadkii hadduu ka waramo ama uu yidhaah maaragtay soo jihaadooy laga yeeli maayo sababta muslimka madaxba uma ahaba iyadoo marka muslimka ay hal qof maarata ku kulansan yihin oo madaxu uu yahay ninkii marka damca inuu arrinkoodii uu boobo oo madaxtinimada uu meesha ka saaro dee ninka noocaasoo kale rasulka sal wuxuu yiri faqtuluuhu habala diluu yiri maarata rasulka sal ly slm sidoo kale xadiid kale rasulka sal wuxuu yidhi idaa buuyica likhaliifatayni haddii laba khaliif lala mubaayacoodo faqtulu alaakhira minhuma kii horaa wixii sax yihiin kii dambeeyey ha laga takhalusuu yiri maarata rasuulka sal ly slm waxaa kaloo marka shuruudda ka mid a dadkii dagaalamayay moogiya dad kale hala diririn yacni haweenkii iyo carruurtii yaryareed iyo duqyaalkii waaweynaa ee aan dagaal u soo jeedin oo aan dagaalamaynin oo dadkii dagaalamaya aan ahayn inaad dagaalantaa kuma banaana haween la dilay buu arkay rasuulka sal slam mar markaasuu yiri ma kaanat hadihi tuqaatil tanu ma aha mid maaragtay dagaal qof dagaaleeda aimada islaamkuna abubakr iyo cumar iyo cuhmaan marka ay maaragtay ciidamo diraayaan waa ayla dardaarmi jireen waxay dhihi jireen ciyaalka yararka ha dilinina duqyaalka waaweyn ha dilinina haween ha dilinina nin iska cibaadaysanayo maaragtay baatil ba ha ku cibaadaystay oo dadkii dee kiristaankii wax noocaas o kale iyo yahuudi oo meel isaga jira soomacadiisi iyo mesh ku cibaadaysanayay ha dilinina sababta rasulka sal sl saasuu dadka u maaragtay u dardaarmi jiray rasuulkayna sal sl ku dayanayeen iyaguna saasay u dardaarmi jireen marka dadka ay diraayaan oo rasulka sal sl markuu qof diraayo yani si gaar ahaantaada alla ka cabsa buu dhihi jiray qofki dadkii uu la socdayna wuxuu dhihi jiray war maaragtay si fiican baan kugula dardaarmay de si fiican ula dhaqan dadki magaca alle ku ku dagaalam jidka allena maarata ku dagaalam niyadaadu ha fiicnaato gaaladii la dagaalama dagaalama laakiinse quluul ha samaynina khiyaanana ha samaynina tamthiil wax layidha ha samaynina oo aad dadki jarjartaan ilmo yaryarna hadilinina ayuu yiri maaragtay rasuulku sala allahu alayh wasalam marka xadiidka muslim baa wariyey haddii marka cadowgii muslimiinta qaar ka midu ay maaragtay muslimiinta qaarkood ay la dagaalamaan macnaheedu ma aha in muslimiintii oo dhan uu ninkaasu ballankoodii uu buriyey sababta markii hore waxaa dhici karta inaan taas lagu heshiinin qof muslim ka mida maaragtay haddii dagaal idin dhex maro dee annagana dagaalay noo tahay marka laguma heshiinba marka sulxii u dhexeeyey isaga iyo dadkan yani la raba inay oofiyaan marka meesha kuma aanu baabi'in waa in lagu dadaalaa oo la oofiyaa dadka qaarkoodna waxay yidhahdeen qof kastoo marka cadowgii u kaalmeeya in lala dagaalamaa maaragtay waajiba bay yidhahdaan waxaana dhici karta mucaamaladas inaanay ahayn iyo kaalmadaas wax dagaal calaaqa la leh yani hadduu wax ka iibiyo iyo wax noocaas oo kale ah xataa waa dhiigo dhiigo dhiigooda oo noo bannaan yahay ayay leeyihiin annaga waagii amxaarad waddankeena soo gashay waad ogeydeenoo dadka waxaa la dhihi jiray haweenka xataa maxaad shaaha uga iibiseen askartan ma askartani marka i shaaha u diidi kartaa miskiintu marka waa iska nasiib daro shaah laga iibiye iyo beeca caadiyo maaratay dhex maray iyaga iyo muslimiintii waxaan dagaalkii uu kaalmeyneynin in maaratay dadkii dhiigoodii lagu banaysto ma aha calaa kulli xaal waxaa shardi muhima ah in maaragtay xoog la diyaarsado imaam axmed waxaa laga weriyey inuu yidhi laa yucjibunii an yakruja almuslimu maca alqaa'idi idaa curifa bilhaziimati wa tadiici lmuslimiin aniga ima cajabinaysa buu yidhi oo maarata kuma faraxsani in qofka muslimka ah uu raaco nin dagaal hogaaminaya oo lagu bartay inuu mar walba jabo oo muslimka u dayaco wa inamaa yakzuu maca man lahu shafaqatu waxiitatun cala almuslimiin wuxuu marka dagaalkii kala qeyb qaadanayaa qof maarata muslimka u naxariista marka warkaas wuxuu ku yaalaa almuqni libni qudaama sidoo kale ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen dee jihaadku cilmi la-aan ma socdo ilaa jihaadku waa wax sharciga ka mid a waa in shuruuddiisi marka la ilaaliya iyo dawaabidiisi sidii marka loogu talagalay jihaadka haddii loo fulin waayo wax sharcigu waafaqsan noqon maayo dhib fara badan baana ka imaanaya oo masaalixdii laga filayay maaragtay ka badan ahlu cilmiguna waxay yidhaahdeen waa in cilmigu uu ka horeeyaa hadalka iyo waxa la samaynayo baabun alcilmu qabla alqowli walcamal waa kii bukhaari uu baab u samaystay marka muslimiintu waxay aada ugu baahan yihiin in cilmigii la barto cilmigiina la faafiyo si aan maaragtay aanu gaaraynin jihaadka xaajada ay u qabaan sababtoo ah jihaadkii baaban ansaxaynba in in maarata shuruuddiisi la ilaaliya moogiye shuruuddiisina la gaaran maayo ilaa in cilmi saxa la yaqaano moogiye marka in cilmigii laga hormarsho maaha camalkii camalkiina waxaa ka mid ah jihaadka oo in cilmigu horeeya marka fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii calaa adnaakum yacni fadliga uu ka leeyahay iyo dheeraadka uu ka leeyahay qofka caalimka ahi ee diinta yaqaanaa qofka cibaadada keliya ku mashquulsan wuxuu la mid yahay ka fadlii calaa adnaakum anigu sida aan uga fadli badanahay qofka adinka inkugu yacni hooseeya tirmidi baa wariy marka xadiidkaas marka qofkii jihaad keliya ay shaqadiisu tahay dee waa un caabid qofkii marka jihaadka gala isagoon axkaamta sharciga aan garanaynin shar weyn buu keenayaa sida ahlucilmigu ay leeyihiin muslimkiina marka cadowgii buu marka usoo jiidayaa ahwaa fara badan baa hadda jirta oo waxayba caddeysteenba dadkan hadda jihaadka sheegta waxay leeyihiin dee cadowgii yaan horta khiyaanayo wixii aan ka rabna waa noogu soo dhacay markii afghanistan uu qabsaday ciraaq uu qabsaday dee fursaan u helna aan kula dagaalanno awal ma annagaa gaari karne maba qarsadaanba wax noocaas oo kalea marka waa nasiib darro in muslimkii lugooyadiis iyo maaragtay guryahoodii in la baaba'sho dadkoodii maaragtay qaxooti laga wada dhigo oo la dullaysto inay u arkaan faa'iido iyagu oo waxay ku leeyihiin meelaan kala dagaalami karno oo hubkeenna uu ka gaaraayo yay noo yimaadeen waa marka wax maqsuuday ku leeyihiin marka dhaqan muslimku yaqaanaanna ma ah waa waxay nimankaanu ay keensadeen ha waxaa soo haray jihaadu dafci jihaadu dafci isaga laftiisu yani wuxuu u baahan yahay dafci waxaa laga wadaa marka macnaha qolabku soo weerarto iyada lafteedu qudro la-aan ilaa ilaa hala dagaalamo anuu umalayn maayo caalim muctabar oo saas leh sababto muslimku hays halaagaan oo hays dhammeeyaan dee wax saxa ma ah waxa furan sulx iyo heshiis haddiiba maaragtay heshiis ay yeelayaan gaaladii dee in lala heshiiyaa fiican haddii lagaa xoog badan yahay adiga oo xaaladaadu maaragtay aanay fiicnayn haddaad awood u leedahana dee waad difa iska difaacaysaa daalimiintaas nawowi wuxuu leeyahay kitaabkiisa rawdatu taalibiin wuxuu leeyahay khazaali wuxuu yidhi haddii gaaladu ay ka badan yihiin muslimka labalaabkiis yacni in dagaalkii laga baxo way bannaan tahay buu leeyahay waa uu sii wado warka wuxuu leeyahy marka imaamkii wuxuu leeyahay buu leeyahay haddii joogitaankii aan dagaalka aan isaga sii jirno laga dhaxlaayo halaag iyo baaba annagoon cadowga wax dhiba aan gaarsiinaynin waxaaba waajibo marka in maaragtay la cararo laakiin haddii cadowga aan dhib gaarsiin karno laba wej baa jirta buu leeyahay nawowi marka wuxuu leeyahy hada aladii qaalahu alimaam huwa alxaqu imaamna kolley waxaa laga wadaa waa juweyni ibnu naxaas marka wuxuu leeyahay haddii gaaladu beled aan leenahay ay soo galaan ay noo soo qasdaan albaabkii u soo qasdaan oo aan soo gelin ay ayaguna lablaab yihiin maarata dadkii magaaladan joogay ama ay ka yar yihiin jihaadki marka wuxuu noqonayaa fardu cayn marka waa jihaad marka difaaca taas marka qudradii meesha in loo baahan yahay yuu meesha uu ku caddeeyey haa marka ahlucilmiga maaragtay qaarkoodna waxay soo daliilsadaan xadiidkii nawaas ibnu samcaan qisadii maaragtay nabiyullahi ciisa marka uu dilaayo dajaalka rasuulku wuxuu yihi sal lla alay slama yani nabiyullaahi ciisa iyo muslimiinta oo isla jooga iyadoo saas xaalku u yahay yaa alla maaragtay wuxuu u waxyooday nabiyullaahi ciisa annii qad akhrajtu cibaadan lii laa yadaani liaxadin biqitaalihim addoommo kuwayga aan soo bixiyey oo aan awood loo lahayn lala dagaalami karin waa yaajuuji wamaajuuj kuwa la dhihi jiray ee faxaris cibaadii addoomadaydii muslimiinta ahaa waxaad maaragtay dhufays ahaan u gee ila tuur buurtii marka tuur markaasaa ilaahay marka yaajuujiyo wamaajuuj alla uu soo saaraa xadiidka muslim baa wariyey marka jihaadu dafci laftiisu inuu shuruud u baahan yahay yaa meesha ka cad oo nabiyullaahi ciisa aada babbaaba'deene yaanu qofba idinka harine iska dagaalama maaragtay alla ma aanu waxyoonin waxaa la yidhi maaragtay muslimiintii dhowr sidoo kalena dadku waa in iimaankooda uu fiican yahay islaamnimadooda waa inay fiican tahay waa inay rasuulka sal sl raacsan yihiin marka quwadii maadiga ahayd iyo quwadii macnihi waayahaydba waa in muslimka u maarata u kulansan tahay dagaalka ay cadowgooda la dagaalamayaanna aanay ka dhalanaynin mafsido ka weyn in dagaalkii layska dhaafo marka shekh ibn cusaymin wuxuu leeyahay muslimku haddaani qudro lahayn iqxaamu anfusihim fi lqitaal ilqaahum bianfusihim ila tahluka waa naftoodiiyo markay dagaalka marka isku tuuraan waa naftoodii ay halaag ku tuureen buu leeyahay saa darteed alla muslimiintu kuma aanu waajibinin dagaal markay maka joogeen sababto tabar ma aan hayn markay madiine u haajireen oo dowlad islaama la sameeyey oo xoog ay yeesheen yaa dagaalkii la faray marka shardigan awooddu waa lama huraan buu leeyahay shiikhu haddii kale waa uu kaa dhacayaa jihaadkii sida waajibaad kaleba ay maaragtay u dhacaayeen marka shardigoodi la waayo wabillahi towfiiq